deegaanka biyo macaan ee gobolka gabiley ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay ceelbiyood ay deegaankaasi ka hirgelisay hay-adda alraxma ceelbiyoodkan oo ay baahi badan u qabeen bulshada ku nool deegaanka biyo macaan oo hoostaga degmada arabsiyo ee maamulka somalilan ayaa waxaa waqafay ibraahim maxamuud muuse kaasi oo u sadaqeeyey waalidiintiisa maxamed cismaan cabdi iyo sheekh maxamed cabdi maxamed oo ka socday hay-adda alraxma ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan runtii ceelkani wuxuu ka mid yahuun ceelashii mudaaba ay jimciyadda alraxma ay waday ay ka hirgelinaysay qaybo badan oo dalka ka mid a ceelashaasoo nugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dadka iyo xoolaha iyo runtii dhinaca wax soo saarka beerahaba looga faa'iidaysto ceelkan waxaa soo bixiyey qof muxsina oo runtii u bixiyey waalidkii oo geeriyooday oo uga dhigay sadaqa jaariya markaa ceelkan waxaana soo gaadhsiiyey ibraahim maxamuud muuse oo ku magac dheer angaala oo ceelkan u waqfiyey aabbihii maxamuud muuse oo ku magac dheeraa ursad iyo hooyadii caasho jaamaca warfaa oo labaduba geeriyooday ilaahay subxaana watacaala labadaa marxuun ee uu ibraahim u bixiyey oo waalidkii ah waxaynuu weydiinanaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo marka walxan waxaan ku leenahay walaal ilaahay ha ku sharfo adigana xanuun baa xanuunkan ilahay ha kaa dulqaado ilaahay xanuunka ha kaa dulqaado dembigaaga waalidka iyo ka adigaba ilaahay ha dhaafo waxaanu ku leenahay meel kastoo joogto ilaahay ha kugu xifdiyo adigiyo awlaadaadaba ilaahay ha idin xifdiyo adiga ehelkaagaba ilaahay ha idin xifdiyo inta sadaqada bixinaysa ilaahay ha xifdiyo qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka biyo macaan ee gobolka gabiley ayaa ka mahad celiyey helitaanka ceelbiyoodkan anugu halkan waxaan mahadnaq uga jeedinayaa awalan maaragtay hay-adda alraxma waxaa kaloo halkan uga jeedinayaa duco waalidkiina u naxariistii janno ka waraabiyo ninkaa muxsinka ah ee la yidhaahdo magaciisa waa ibraahim inuu ilaahay maaragtay sadaqad jaariya oo aan weligeed qudhin uu uga dhigo waana dee tahay sadaqadu cimriga ayay dheeraysaa waxa weeye waa sadaqatii ugu ficneed ayaad ayaad soo bixiseen waa biyuhu waa shayga ugu ugu ugu fadli badan afdalu sadaqati saqyul maa weeye warkaa waxa weeye waa sadaqata ugu fadli badan rasuulku wuxuu yihi waa ta ugu fadli badan waa waa biyaha waana aad iyo aad ayaa muhiim u tahay biyuhu aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay ilahi miisaanka xasanaadka in saaro barlamaadkana waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adda araxma ceelbiyoodkan ayaa qeyb ka ah ceelbiyoodyo ay hay-adda alraxma ka qoday gobolka gabiley ee maamulka somalilan kuwaasi oo ay baahi badan u qabeen dadka iyo dunyada